الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وفدة تهلوب نصرا وفدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafareebka wararka waa habeen arbaca ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha koowaad ee muxaram sannadka kun afar boqol siddeed iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah shirkad maraykan ah oo saxiixda heshiisyo ay ku boobayso macdanta iyo kheyraadka dhex eegaaga gobollada waqooyi galbeed soomaaliya ee uu ka arrimiyo maamulka ashaadaladirirka somalilan warbixin ku aadan ayaad barnaamijka ku dhegaysa doontaan waddanka koonfur afrika oo ay ka bilowdeen dibadbaxyadii rabshadaha watay iyo dukaamo ganacsi oo la boobay waa sidee xaaladda soomaalida waddankaasi ku dhaqan barnaamijka ayaad caawa ku dhegaysa doontaan qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah ciidamada mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin oo la wareegay talisyo ciidan oo ku yaalla waddamada maali iyo burkina faso iyo dowladda riddada turkiga oo walaac ka muujisay xal laga gaadho khilaafka u dhexeeya kooxda riddada soomaaliya iyo kooxaha mucaaradka qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah wilaayada islaamigaha ee bakool oo tartan rimaaya u qabatay qaybaha kala duwan bulshada iyo maamulada islaamiga ee degmooyinka wilaayadaasi warbixin ku aadan ayaad barnaamijka caawa ku dhegaysa doontaan waxaan sidoo kale faafreebka caawa idinkugu haynaa xubno dhakhaatiir oo ka socda maktabka dhexe ee caafimaadka xarakada shabaabulmujaahidiin iyo howlwadeyna ka socday maamulka wilaayada islaamiga ee baay oo gaaray deegaana hoostaga magaalada baydhabo gurmad caafimaadna u fidiyey dadkii la xanuunsanayay cudurka jadeecada faafreebka ayaan ku soo qaadan doonnaa qodobadaasii wixii kale soo kordha iyo xubintii hadalaynta warbaahinta ayaan barnaamijka ka marnaan doonin qaar ka mid a wariyaasheenna ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosaan nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalusee wilaayaadka islaamiga ah iyo barteenna life streamka oo dalka iyo dibaddiisa si toosaan nooga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka انثر الأخلاق عطرا وانثر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafreebka wararkaaynu ku eegi doonno waxa uu noqonayaa waddanka koonfur afrika waxaa ka bilowday isku soo baxyadii rabshadaha wata ee ka dhanka ahaa dadka soo galootiga ee ganacsiyada baaxadda leh kule waddankaasi wararka ka imaanaya dalka koonfur afrika ayaa sheegaya in maanta kooxo abaabulan oo ay ku fogaatay ajaanib naceebka ay boobeen dukaamo iyo suuqyo ganacsi oo dhowr ah oo ku yaalla magaalooyinka dalkaasi booliska waddankaasi ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay in heegan sare ay u galeen sidii ay u xakameyn lahaayeen rabshadwadayaasha balse ay dhaceen xadgudubyo dhowr ah oo lagula kacay ganacsato boqolaal qof oo ka mid a dibadbaxayaasha caraysan ayaa ku qamaamay ganacsiyo ku yaalla dowladyada magaalooyinka johannesburg iyo kipton walow aan weli la soo calaamadeen wax dhimasho ah warbaahinta ku hadasha afka dowladda ayaa xaqiijisay in dhac iyo boob loo geystay goobo ganacsi balse aysan wax u dhicin sidii la filayay oo ahayd in rabshaduhu ay sababi doonaan in la guubo dhammaan ganacsiyada dadka ajaaniibta ah ganacsatada soomaaliyeed ee waddanka koonfur afrika ayaa sheegay in xalay ay dhaceen falal burcadnimo oo lagu boobay dukaamo ay lahaayeen soomaaliya iyo etoobiyaan balse maanta lama soo warin waxyaalo loo geystay ganacsiyada soomaaliyeed oo dhammaantood albaabada u laabnaa kooxaha mucaarad ku soo abaabulay ee hogaaminaya dibadbaxyada loo yaqaan soddonka juun ayaa ku qeylinayay erayo ay ku dalbanayaan in dadka soo galootiga ay isaga baxaan koonfur afrika weli waxaa laga baqayaa in isku soo baxyadu ay xoogaystaan maalmaha soo socda ayna isku beddelaan kuwa dhiig badan uu ku daato oo ka dhan ah dadka soo galootiga ah ee soomaalidu ay ka mid tahay ku dhowaad toddobaatan kun oo askar boolis ah ayaa lagu daadiyey magaalooyinka kuwaasoo ilaalinayay dadka ajaanibta ah الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka ayaad dhegeysanaysaan faafreebka wararka qeybihiisa horen waan ku guda jirnaa dhegeystayaal markan iyo shirkad maraykan ah ayaa saxiixday heshiisyo ay ku boobayso macdanta iyo kheyraadka dhexe agaaga gobolada waqooyi galbeed ee soomaaliya ee uu ka harimiyo maamulka ashaadaladirarka ee somalilan warbixin ku aadan qodobkaas waxaa inoo hayo walaalkeen nuur cali warsame abusheyba kadib markii maamulka ashaadaldirirka somalilan uu maraykanka iyo dalalka shisheeye baylaha uga dhigay khayraadka dabiiciga ah ee ummadda soomaaliyeed waxaa soo ifbaxaya shirkado hor leh oo durbo u soo tafaxiitay boobka khayraadka soomaaliya shirkad laga leeyahay waddanka maraykanka laguna magacaabo basnit i n c ayaa lasoo wariyey in heshiisyo hordhac ah oo lagu boobayo macdanta dalka ay la saxiixatay shirkad maxalli ah oo lagu magacaabo estman minerals bayaan ka soo baxay basnit i n c ayaa lagu qeexay in heshiisyadu ay ku saabsan yihiin maalgashi dhan laba milyan oo shirkadu ay sheegtay inay ku samaynayso warshadda goryacool oo lagu tilmaamay xarun lagu farsameeyo dahabka kuna taala somalilan sida lagu xusay bayaanka haddii heshiisku dhammaado besnid waxay yeelan doontaa afartan boqolkiiba saamiga warshadda halka estman minerals ay haysan doonto lixdan boqolkiiba saamiga iyo maamulka howlgalka inkastoo heshiisku weli uusan dhammaan una baahan yahay saxiixa heshiisyada kama dambaysta ah somaali american minerals company ayaa horay magaca besnet ugu bixisay afar boqoloo kun oo dibaaji ah halka shirkadu qorshaynayso inay soo ururiso hal dhibic lix milyan ee hartay si heshiiska loo soo gebagabeeyo qiyaastii soddon maalmood gudahood shirkadan laga leeyahay maraykanka ee basnet waxaa kale oo war-saxaafadeedkeeda ay ku sheegtay inaan la hubin in lacagta lagu heli doono ama heshiisku ku dhammaan doono muddada la cayimay ee dhan soddonka cisho heshiiska ayaa sidoo kale siinaya basnet xuquuqda mudnaanta koowaad ee ay kaga qaybgeli karto mashaariicda mustaqbalka ee estman minerals ee la xiriirta warshada sifaynta macdanta qodista iyo mashaariicda la midka ah agaasimaha guud ee basnet ninka lagu magacaabo ron lorico ayaa sheegay in heshiiskan ay saxiixeen uu yahay tallaabo muhiim ah oo shirkadu ku ballaarinayso waxa uu ku sheegay maalgashiga qaybta khayraadka dabiiciga ah gudoomiyaha estman minerals cabdiqaadir maxamed nuur ayaa isna sheegay in iskaashiga uu yahay bilowga xiriir muddo dheer socon doona oo lagu horumarinayo howlaha farsamaynta macdanta somalilan iyo guud ahaanba geeska afrika bayaan ay shirkadu soo saartay waxaa si rasmi ah loogu baahiyey madal lagu magacaabo investing dotcom oo bixisa xogta suuqyada maaliyadda waxaana xafiisyadeeda ugu waaweyn ay ku yaalaan magaalada talaabiib iyo dalka qubrus tan iyo markii maamulka shaaldiriirka somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi cira uu la wareegay hoggaanka maamulkaasi waxaa marar badan maraykanka yuhuudda iyo dalalka shisheeye ay u bandhigeen siday u boobi lahaayeen khayraadka dihin ee deegaanadaasi الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka ayaad dhegeysanaysaan faafreebka wararka markan iyo dhegeystayaal ciidamada mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ayaa la wareegay talisyo ciidan oo ku yaala waddamada maali iyo burkina faso qodobkaasi sidoo kale dowladda riddada turkiga oo walaac ka muujisay xal laga gaaro khilaafka u dhexeeya kooxda riddada soomaaliya iyo kooxaha mucaaradka waxaad ku dhegeysanaysaan xubinteena hadalaynta warbaahintii guud marka mareegaha islaamiga ah aala buxaalkan ka soo jeedaya walaalkeen maahir maxamed haya maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa dowladda turkiga oo gacanta ka taagatay xalinta khilaafaadka u dhexeeya xukuumadda muqdisho iyo kooxaha mucaaradka waxaa loogu yeero beesha caalamka oo ah kuwa gumaysta soomaaliya ayaa isku diyaarinayaa in maalmaha soo socda ay xerada xalane ee magaalada muqdisho ka bilaabaan dhexdhexaadinta mucaaradka iyo xukuumadda muqdisho dowladda dabadhilifka turkiga oo horaantii bishan bilowday in ay isku keento dhinacyada ayaa hadda ogolaatay in dadaaladeeda dhexdhexaadineed lagu biiriyo dowladaha reer galbeedka safiirka cusub ee turkiga u soo magacaabay soomaaliya ayaa gaarsiiyey dowladaha reer galbeedka ee ku sugan xerada xalane in khilaafka u dhexeeya xasan gurguurte iyo mucaaradkiisa uu yahay mid qoto dheer sidaas daraaddeed loo baahan yahay in cadaadisyo caalami ah la saaro dhinacyada wararka ayaa intaasi ku daraya in turkigu uu aqbalay eedeyntii uga timid mucaaradka ee ahayd inuusan dhexdhexaad ka ahayn khilaafka kala dhexeeya xukuumadda muqdisho taliya ku-xigeenka sirdoonka turkiga ayaa wixii uu kala soo kulmay safiirkiisa soomaaliya iyo kulamadii uu la qaatay mucaaradka u gudbiyey hogaanka xukuumadda ankara arrinkaas oo sababay in turkigu ay reer galbeedka la kaashadaan dhexdhexaadinta xukuumadda muqdisho iyo golaha mustaqbalka oo ay ku midaysan yihiin siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo madaxda labada maamul goboleed dowladda dabalilifka turkiga oo boob xoogan ku haysa khayraadka dalka ayaa dadaal ugu jirta in xal laga gaaro ismariwaaga u dhexeeya camiiladeeda soomaaliya si uusan khalkhal ugu iman mashruuceeda gumaysi dhaqaale ee dalka waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa kenya oo lagu eedeeyey tacadiyada boqolaal dibadbaxayaal ah oo ku xiran xabsiyadeeda hay-adaha sheegta inay u doodaan xuquuqda aadanaha ayaa dowladda kenya ku eedeeyey in ay tacadiyo u geysatay qaar ka mid ah boqolaalkii qof ee lagu qabtay dibadbaxyadii dhowaan ka dhacay dalkaasi hay-adda loogu yeero amnesty international qaybteeda ka howlgasha kenya ayaa sheegtay in tobannaan dad ah la helay iyagoo dhaawacyo qaba kadib markii la waayey tan iyo xilligii ay ciidamada booliisku xireen intii lagu guda jiray dibadbaxyadii dhacay shan iyo labaatankii bishan juun warbixinada hay-addaas ayaa tilmaamaya in tiro badan oo dibadbaxyaal ah weli lagu la-yahay gacmaha booliiska kuwaas oo loo badinayo in lagu dilay gudaha xabsiyada booliiska ee kenya maadaama marar badan tiro meydad ah laga helay saldhigyada ciidamada dowladda waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa nusratul islaam oo la wareegtay talisyo ciidan oo ku yaal naiger iyo burkina faso ciidamada mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ayaa gacanta ku dhigay talisyo ciidan oo ay ku sugnaayeen ciidanka dowladaha riddada ee naiger iyo burkina faso howlgalka koowaad oo dhacay saaka ay ciidamada mujaahidiinta nusratul islaam ku qabsadeen laba saldhig oo ku yaal taroodii oo ka tirsan gobolka talaaberi ee dalka naiger waxaana halkaas isaga cararay maleeshaadkii ku sugnaa ee riddada naiger howlgalka labaad ay ciidamo ka tirsan mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin kula wareegeen gacan ku-haynta saldhig ciidan oo ku yaal deegaanka yango oo ka tirsan gobolka kaya ee dalka burkina faso waxaana halkaas laga saaray maleeshiyadii riddada ee halkaasi ku sugnaa howlgalladan ka dhacay dalalka naiger iyo burkina faso ee talisyada ciidan lagula wareegay ayaa kusoo beegmaya xilli mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam ay wadaan howlgallo lagu xididasiibayo maamulada dawaaqiidda ah ee ka jira galbeedka qaaradda afrika waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka gudmaraynaa ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal qarax ah ka fuliyeen magaalada baydhaba ee wilaayada bay waxaana ay la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa xaafadda tawfiiq ee magaalada baydhaba qaraxa waxaa ku dhaawacmay sarkaal murtad ah oo lagu magacaabo nuurow kaasi oo ah taliyaha saldhigga xaafadda tawfiiq ee magaalada baydhaba bashiir xubintiina caawa waa inaga inta الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka ayaad dhegeysanaysaan faafreebka wararka qeybihii saddexan waan isla soo gaarin dhegeystayaal markan iyo wilaayada islaamiga ee bakool maamulka wilaayada bakool ayaa tartan rimaaya u qabtay qeybaha kala duwan ee bulshada iyo maamulada islaamiga ee degmooyinka wilaayadaasi waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta maamulada degmooyinka wilaayada bakool culimo salaadiin iyo waxgarad iyo qeybaha kala duwan ee bulshada haddaba tartankaasi qiimaha badan ee rimaayada waxaa warbixintan soo soctay inooga diyaariyey walaalkeen cabdulqani maxamed
على الصهيون فالله المسدد والمعين اطعن فطعنك للنحور يقم عقر الكافر بالثأر خذ من غاصب واشفي صدور المؤمن ودع الكلام لطلقة أو طعنة حز الوتير ارمي على الصهيون فالله المسدد والمعين اطعن فطعنك للنحور يقم عقر الكافر بالثأر rimaayada ama toogta waxa ay door muhiim ah kaga jirtaa diinteenna islaamka qur-aanka kariimka ayaa lagu sheegay nabiga sala allahu calayhi wasalam ayaana xadiis saxiix ah oo uu wariyey cuqbata ibnu caamir aljuhani allaha ka raali noqdee ku faahfaahiyey isagoo saxaabadiisa ridwaanullaahi calayhim ku odhan jiray toogta aabbihiina waxa uu ahaa toogyahan isagoo ula jeeday nebiyullaahi ismaaciil calayhi salaam iyadoo laga duulayo fadligaasi iyo muhiimadda ay u leedahay barashada toogta qof kasta oo muslim ah oo casrigan ku nool dunida wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa tartan rimaayo ah u qabatay maamulada islaamiga ah ee degmooyinka wilaayada culimmada iyo indheergaradka bulshada tartankan waxa uu dhex maray nuqabada wilaayada culimmada iyo maamulada degmooyinka rabdhure waajid xudur iyo tiyeglow mid ka mid a fagaarayaasha uu tartankaasi martigeliyey oo idaacadda islaamiga ah ee andalus ay mushaarakaysay ayaa waxa uu xilligaasi ahaa sida tan sheekh ibraahim cali cabdulaahi oo ka mid ah culimmada muslimiinta qaybna ka ahaa dadkii fagaarayaashaasi ku tartamay ayaa warbaahinta islaamiga ah ee al andalus ugu waramay fadliga barashada toogta ah iyo muhiimadda ay leedahay بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين رمايضة أيضا مهمة أتى إلهي سبحانه وتعالى قرآنك إياك أمري وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم رسول صلى الله عليه وسلم يا فسري أيضا مئري ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي marka quwada la sheegay aayadda laka sheegahay waa toogashada iyo shiish barashada balka wadeer taas maytoo saasay ahmiyada yeelata shiishka barashada ahmiyaduusa leeyi iyo tilmaamad kitaabka iyo sunnada tilmaamahayaan rasuulka sala alay wsalamka araaya haytay irmow oo saxaabada amaray inii wal tuuraan toogashada baradaan fa ina abaakum kaana raamiya awkii may haayay lan oo markaa shiishyahan ahaay nablaa ismaaciil balka wada irmo bani ismaaciil fa ina abaakum kaana raamiya marka rimaayada guud ahaanba eeda muhiimanka ata shareecadana eeda muhiimanka ata may weele dagaala laka jara ini hadda laka taw bardo shayga hadda teegin an laka taw bardo oo la barado gaaladiiba hada teegin meydaanka ba teeganta sheeshka in la barado marka muhiimadiis eedba kitaabka sunnadan ka edda dhankooda waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee bakool oo idaacadda andalus la hadlay ayaa cabiray dareenkooda iyagoo arrintan ku tilmaamay mid muhiim ah xilligii munaasabkana ay ku soo aaday bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciin calaa umuuri dunya waddiin wasala allah wasalama calaa nabiyina muxamedi waalaa aalihi wasaxbihi wasalam wabacd fayaquulu allahu tacaala waaciduu lahum ma stadactum min quwa wamin ribaadi alkhayli turribuuna bihi caduwa allaahi wacaduwakum ilaahay baa mahadle runtii mayba eedi eedanka faraxsanaa geeka mayba waa hilo oo mayla roogay aduka islaamka la dagaalamaw wilaayada islaamka mayba nin qobatay tartan oo ramyi e macna mayba waaha ramyigaasi shi'aarshay mayba waaha irmu bani ismaaciila fa ina abaakum kaana raamiya runtii mayba waaha eedi eedanka faraxen dadka madi ramyi musaabagalka kale leeri dadka shucuursho barnaamijkan may sunuba haayay may aman dheer bilen suubiya waay asri guroogalan macna runtii mayba waaha tartan adhii tartan ka dhigayna langna mayba waa yeeshaya darajo sare la sheeni langna meel dhaha lay gali langna meel hoos lay gali sida tartan hooba dhiye nagadaas nagati marka ilaahay ba kama hasan khaasatan aan hadda madimay goobjoogan haaya degmada weejid marka dhinaca odayaalka mayba waaha kaalamo fafayla sheeneen macnaha maktabka wilaayada odayaalka maktab maktabaliyan tartamaay nuqabada mayba waa eedi eedama insheenena guulu weegaha hoohiyen degmada anama eedanka faraxsanaa maadaama odyaalka maybaayeshaad maarna royti hanoo aljeeriya kaarantanka sareed adashaantiliyar eedanka faraxsana maana marka mayba gubaabiyey ramyiga shay suna ew xaqiiqadana geeka mayba aha alaa ina alquwata ramyu alaa ina alquwata ramyu alaa ina alquwata ramyu nabiga caleyhi salaatu wasalaam hele geekale xaqiiqadii la aragay may weelay habada matara madaafiyada geeka layska tuuro hay dagaala socda hadad aragaataan dagaalkan iiraan iyo maaragna maraykan hadisku socda eedagna maniska waahay way istuuran yahay lan kastana hadafkiiska kama ka dhohay maana waana saasayaalka dagaalamaha laka shalbadyohay may la ogaaday ini awoodiba maybu aha tuuranyada etamaana hadafka adag inta in adag lahel tuuranyada mase wiinatoy mase yaraato maana marka mayba faray dhammaan muslimiinta inay ramiga la barada mayba waxa inshaada maana juhdi dheeri kabi gaalada unina sugu hayd maana inay liin diyaar garow waajibka ilaahay nasaari la qaada tan kale may kala dardaarmay wilaayada islaamka may ku odsaday marka golba in ramiga musaabaqadiisna haniignanaga maana may waa ilaahay farxadna ku qaadaan ramigana toosa yaan isku fadheesiye haddii adigu la kulanta markan hadabaad marbaad hadiyaar garowta isku fujiya korta maana ma codsadaana wilaayada markiweed mar lamaad in ramigan haniignanago musaabaqisna haniignanaga iyo codsodaan bilahi towfiiq bismi llah alxamdulilah rabilcaalamiin walaal hadhowo insha allah de kolley tartankan inta ku socdo runtii waa sunnadii nabaga calayhi salaatu wasalaam oo laha noolay aan aragay eed iyo eeda runtii ka faraxsanna waa in ramayada la baradu xaqiiqa ahaan oo ma aragna cudur ilaahay waraaqoo ku jii karo mayba walkalama ee waa in ilaahay inkaashato barato toogtayo oo si usaliinka dilaayo marka insha allah eed runtii shacuurtay eeda ka casanta xaqiiq ahaan waa maalin lamaad maalin saddexaad hortooda in la kooyo oo runtii rameeyadan qof walba ma aragnaya in sheekha ku qiib galo oo muslim ee mujaahid eh runtii id alla idii barnaamijkan fikridku la haytay eed iyo eeda runtii ang mahadayaan ilaahay ha barakeey ilaahay subxaana wa tacaala maxadalay uma eed ang mahadayaan may xaqiiqa ee haddii laisku kaashado barnaamijkan waa barnaamijka inka muhiimsan oo horumarka inka e waay adduunyada geeka sida la ogyo weliba waa qawid iyo layskama quniyohay in marka la bardo toogta cadowga laysku dhowo eeda muhiiman ata waana runtii xaqiiqa ahaan mayn aragay kaalin eed muhiiman e meelaha dil ku bilaawo in la nooleeyo horey liinwada maalin iyo liin arna sideedaba berliiba dhowr jeer la gala eeda muhiimanka aragay insha allah waayahay weli galabta waxaan ku guda jirnaa ee tartankii rimaayada ee ka socday degmooyinka wilaayada islaamigaha ee bokool malaaqdhaysne ayaan soo dhaweynayaa oo matalaya degmada tiyoglow ee malaaq soo dhowow galabta halkan maxaa ka soconaya bismi illahi raxmaan raxiim cabdiqaniyow hadhowna galabta inta may baa ku socda ramiya ku socda oo tartan ah lama kooxoodna liin tartamayoona ku socda maasha allah sifaleen eedan ka socda runtii muhiimadda isuley maybo adiib dare ma korta eedi eed maybo ahaha rasuulka meere calayhi salaatu wasalaam calaa ina alquwa aramiya wari markasaas daraadiya ini oogeekalisbardo oo gaaladii litoogohdo hayo maymaaha yaa naqd yaa halsha ay insha allahu tacaala mayba eedi eed muhiim ahaha ini liifkii unama dheer maybo ahaha eed anka taamani yaa bardahayna se una gaalada insha allahu cadowka ilahi ina xisaabtina waan an liifna yaan an bardahayna insha allahu tacaala lainiyo waxila fayle eedi eed manaasib ay waha ka aadi may waalay may baa keeda oo gaalada geeka argaahayta ee xamlasha eedi eed zaa'idan ay yaha ka aadi saas daraadiya marka insha allahu tacaala ini unuun wali karaankana istisno insha allahu tacaala yaha ka eedi eedan manaasib shiin ha keedi ugu dambeyn guddiga tartanka rimaayada wilaayada islaamiga ah ee bokool ayaa shaaciyey darajaadkii tartamayaasha iyo degmooyinkii guulaystay iyadoo sidoo kale tartamayaasha la guddoonsiiyey abaalmarintooda bismillahi alxamdulilaahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaahi wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciina wabacd waxaan u fadhinaa gebagabadii tartankii gobolka bokool oo ay tartamahayeen muxaafadooyinka anoo marka ka hadlahayo guddigii tartamadaas galay afkooda anoo ku hadlahay waxaa tartamay gobolka bokool degmooyinka afar degmo iyo ramigaas yaa galay afartaa degmo waxay kala ahaayeen degmada xudur degmada waajig degmada rabdhuure degmada tiyeglo dadka tartamahaya majmuucaadka ah waxay ahaayeen afar majmuuco oo mantoban ah waxaa ku jiray marka dadkaas oo tartamahayay culamaa udiin baa ku jiray waxaa kaloo ku jiray ugaasyada ayaa ku jiray dadkaas marka waa ay tartameen dadka haddii ay tartamaan marka tartan sidii lagu yaqaanay haddii la tartamo dadna way dheerayaan dadna way gaabayaan dhammaan ayagoo dadaalay marka waxaan rabaa marka inaan yar taabto dadkii oo tartamay kaalimaha ay keeneen iyo sida ay u kala guuleysteen yaan rabaa marka inaan wax ka taabto kow degmooyinka afarta oo tartamay degmada ugu horeyso degmada hudur darajo ahaan waxay keentay sagaal boqol iyo labaatan darajo ayay keentay waxaa ku soo xigay degmada waajid degmadaas waxay keentay iyadana siddeed boqol iyo labaatan degmada kaloo saddexaad ayadana waxay keentay rab dhuuro weeye toddoba boqol iyo soddon degmada tiyeglow waxay keentay ayadana toddoba boqol iyo toban darajaadkooda horta waa intaa abaalmarin ayaa jirtay oo dadka tartamay lagu abaalmariyey majmuucaadka abaalmarintooda waxa weeyaan degmada hudur oo keentay sagaal boqol iyo labaatan waxaa lagu abaalmariyey boqol xabo oo risaas ah iyo abaalmarin loo siiyey waxaana bixinayay wilaayada bokool degmada kale oo waajid waxay keentay baanari siddeed boqol iyo labaatan ayadana abaalmarin u heshay oo la siiyey toddobaatana la siiyey degmada rabdhuure waxay keentaa nari toddoba boqol iyo soddon abaalmarinteedana waxay noqotay konton habo risaas ah degmada tiyeglow waxay keentay baanari toddoba boqol iyo toban abaalmarinteedana waxay noqotaan soddon habo rasaas ah intaas ayaa majmuucaadkii tartamay iyo darajaadkooda iyo abaalmarinooyinkii la siiyeyna intaasay ahaayeen wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu tallaabadan uu qaaday maamulka islaamiga ah ee wilaayada bokool ayaa ugub ku ah wilaayaadka islaamiga ee dalka soomaaliya waana arrin ku-dayasho mudan waxayna tusinaysaa in bulshada ansaarta ah ee wilaayada bokool iyo maamulkoodaba had iyo jeer ay og yihiin cadowgooda diyaar garowna ay ugu jiraan إما نعيش بعزة الإسلام نمضي فاتح أو للشهادة في سبيل الله سرنا تعيقين فكتائب الإسلام للأقصى ستأتي لا تلم من رجسهم ستطهر المسرى فذا وعد الأمين الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal qeybaha dambe ee barnaamijka faafareebka wararka ayaana isa soo gaaran dhegaystayaal markan iyo xubno dhakhaatiir oo ka socday maktabka dhexe ee caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo howlwadana ka tirsan maamulka wilaayada islaamiga ee bay ayaa gaaray deegaanka iidaale ee hoostaga magaalada baydhabo halkaasoo gurmud caafimaad ay ku gaarsiiyeen dadkii la xanuunsanayay cudurka jadeecada dhakhaatiirtan ayaa bulshada deegaanka iidaale waxa ay u sameeyeen baaritaano iyo dawooyin lacaglaan ah kuwaas oo la xanuunsanayay cudurka jadeecada ugu horeyn doctor maslax oo ka mid ah dhakhaatiirta wilaayaadka islaamiga ayaa ka warbixiyey xaalka deegaanka iidaale gurmadkii halkaasi ay gaareen iyo xanuunada sida ay ula tacaaleen بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم waxaan soo gaarnay deegaanka iidaale ee hoos yimaada degmada baydhabo ee wilaayada islaamiga ah ee bay ee waxaan ahayn tiim caafimaad oo ka socda maktabka xarakada shabaab almujaahidiin waxaan soo gaarnay deegaanka idaala iyadoo warbixintu ay ahayd sida ay nagu soo gaartay deegaanka inuu ka dilaacay cudur aad oo u dhib badan oo markaasi ka mid ah cudurada dilaaga ah iyadoona cudurkaas lagu wareersanaa waxaan soo gaarnay taariikh shan bishan aan hadda ku jiro muxaram kun afar boqol afartan sideed hijiriya waxaan isugu jirnay tiimka ilaa laba qeybood tiim sameynaya analyse ama baaritaano iyo tiim ka daba tagayo wixii dhacay oo daweyn iyo caawin dadka u sameynaya waxaan u kuurgalnay islamarkaan imaanayba xanuunka wuxuu yahay iyo asbaabaha keenayay iyo sida dadka ay u dhimanayeen xaqiiqatan ilaahay mahaddii intaan imaanay wax dhimasho ah oo saas u badan ma jirin waxaan loo soo wariyey inay dhinteen habeenkan imaanayni laba qof laakiin labada maalin aan joognay shalay iyo maanta wax dhimasho ah xaruntii aan samaynay iyo karantiilkii iyo meeshii aan dadku dabiibaynay ilaa hadda waxba kuma aysan dhiman si guud dadka hadda aan diiwaangelinay markaan imaanay tirkoobka aan samaynay dadka xanuunkan la ildarnaa waxay gaarayaan shalay ilaa iyo maanta boqol labaatan iyo lix qofood oo isugu jira bukaanjiif iyo bukaan socod dadka badankood waxay ahaayeen caruur aad u yaryar ka yar da-da toddoba ilaa iyo shan sano ilaa iyo wixii kasii hoosey u dhexeeya toddoba ayay ka hooseeyaan dhammaan dadku intaasay isugu jireen waxaa dhif iyo naadir ah dadka waaweyn waxaana loo sheegay dadka ku dhintay deegaankan xanuunkan u dhintay inay gaarayaan dadka waaweyn hal ilaa labo ay gaarayaan si guud marka intaan imaanay dadka aan qaabilnay waa boqol labaatan iyo lix oo sideed iyo toban ay yihiin bukaanjiif dadku waxay u kala baxayaan laba qaybood qayb bukaanjiif ah iyo qayb bukaan socod qaybta bukaan socodka waxay gaarayaan ilaa boqol iyo sideed ilaa hadda aan qaabilnay welina qaabilaad way socotaa inta noo jiifta hadda oo nabad ku jiifta caafimaadaya oo soo bogsanaya caafimaadkoodu aan rajaynayno inaan fasixi doono insha allahu tacaala qeybta recoveryga ka bixi doonaan waa sideed iyo toban sideed iyo tobankaas marka wax hadda garaab oo laga shakisan yahay ama loo malaynaya inay xaaladooda aad u adag tahay ma jiraan waxay ku sugan yihiin xaalad fiican meel fiican bay marahayaan ilaahay mahadii intaan hadda imaanayna gargaarka aan samaynayna aad bay mataqaan xaaladu u fiican tahay dadkan way soo dhowaynayaan aad baad u mahadsan tahay dadka waxaan u sheegaynaa waxaa jira quraafaad iyo warbixino been ah dadka laga dhaadhiciyey waxaa laleeyahay dadkan haddii la duro ama la siiyo dawo way dhimanayaan ilaah baa wax dila qof bani aadan wax ma dilo asbaab oo mataqaanaayo oo qofkan ku dhiman lahaana dawada ma keenayso qofkii ilaahay u qadaraa dhimanaya marka dadku waxaan u sheegaynaa cudurka si guud dawo ma lahan ka hortag ayuu leeyahay waxay ahayd mar hore in la tallaalo haddii tallaalkii la waayey cudurkan uu ku dhacay cunuga waxaa muhiim ah marka calaamadaha cudurka la daaweynaya ogaada mar kastaba waxa la daaweynaya cudurkii ma ah jadeecadu waxay gaartaa wakhtigeed isbuuc ilaa iyo laba isbuucay gaartaa wakhtigeedii ma dhaafayso waa lagu qasban yahay in la gaaro wakhtigeeda laakiin waxaa loo baahan yahay caawimaad inuu helo cunugan in qandhadii laga jibiyo in mataqaana xasaasiyadii laga daaweeyo naqaskii in laga furo xanuunkii in laga baabi'iyo neefmareenkii in loo furo inuu u baahdaa laga yaabo oksijiin iyo waxyaalo la mid ah marka in la caawiyo haddii marka infectionka uu u gudbana qaybta dambe ee l r t i-ga ama sambabada waxaa loo baahan yahay wax loo yaqaano antibiotics qallajiyaal in la siiyo marka in dadka la duro ama dawo la siiyo ama mataqaanaaye caawimaad la siiyo ma keenayso in loo dhimanayo cudurka marka dadku waxaan kula talinaynaa cudurkan waa cudur virus keeno ee asbaabtiisana waxa waaye ma keenayso dawo haddii loo qaato in loo dhinto ee qofkii ilaahay dilaa dhimanaya marka waxaan kula talinaynaa goobaha dawada iyo goobaha ka hortaga lagu tallaalaya ilmaha in la geeyo laga faa'iidaysto dhakhaatiirta talooyinka dhakhaatiirta iyo talooyinka dadka oo goobaha caafimaadka joogana in la qaataan ku talinaynaa aad baad umahadsantaha si guud bulshada waxaan u sheegaynaa cudurkan waa cudur uu keeno virus wuxuu ka mid yahay cudurada ay ku sheegaan baahda caafimaadka ama dhakhaatiirta ama hay-adaha caafimaadka cudurada dilaaga inuu ka mid yahay jadeecada iyo gowractada iyo mataqaanaa t b-da teetanada boolyada ama dabeesha dhammaan waxay ka mid yihiin cudurada loo yaqaano dilaaga laakiin ilaah baa wax dilaan aaminsannahay annaga ee ciddii u ilaahay dilaan inay dhimanaysaa aaminsannahay waxaan leenahay dadka marka ka hortagga ayaa wuxuu ka wanaagsan yahay ka dabatagga waxaa loo yaqaanaa cudur dhacay oo aad ku bixin lahayd neef geel aad ku daaweyn lahayd waxaa kaaga fiican neef ari ah inaad ku samaysid ka hortag waxaan ula jeedaa qiimo yar oo mataqaana aad kaga hortagi lahayd cunugan ayaad hadhow waxaad kaga dabategaysaa hanti badan oo laga yaaba inaad xataa ku guuldaraysto cudurka mataqaana uu noqdo sabab u noqdo inay ilmaha u dhintaan marka dadka waxaan kula talinaynaa ka hortagga ayaa mar kasta wuxuu ka wanaagsan yahay daweynta ee alwiqaayatu khayru min alcilaaj marka waxaan leenahay cudurkan iyo cudurada la mid ee dilaaga waxay leeyihiin ka hortag ee tallaalay leeyihiin waxay leeyihiin caawimaaday leeyihiin waxay leeyihiin talooyin caafimaad oo dhakhaatiirta bixiyaan haddii markaa ka hortaggaa la helo waxay noqonaysaa qayb weyn ama tallaabo weyn oo la qaaday haddii taa aan ka badbaadno ka hortagii aan samayn weyno waxaan leenahay haddana ka dabatagaa jiro waxaa loo baahan yahay cudurkii in laga daba tago hadduu cudurkii uu dhacay waa la daweyn karaa ilaah baa daawohayo qandhadii ayaa la jibinaya xasaasiyadii baronkiitadii nabrihii kusoo yaacay cunugii waxaa loo samaynaa quudin sida aad ogtihiin ilmaha markay jadaacada ku dhacdo wax ma cunaan waxna ma cabaan waxaa loo samaynaa marka inay wax cabaan inay mataqaana wax lagu dirqiyo faleebooyin loo sameeyo tubooyin la geliyo sanka si markaasi ay uga baxaan marxalada oo baahida ay ku jiraan marka waa la daweyn karaa haddii ka hortagii aan weyno waxaan leenahay ka dabatagaa jira aan ka dabatagno aan daweyno aan mataqaana wixii oo markaasi la siin karo cudurkan ay dhakhaatiirtu ku taliyaan la qaato talooyinka dhakhaatiirta la qaato goobaha caafimaadka la tago ee ilmaha markii mataqaana cudurka uu ku dhacana la kala qaado aan la isku geyn oo markaasi la kala karantiilo hadba meeshii munaasab ah qolalkii loo kala qaybiyo oo ma garanaysaayo oo la kala fogeeyo dhakhaatiirtana lagala testo mar kastana la raaco talada iyo tacliimaadka ay bixinayaan baahaha caafimaadka ama dhakhaatiirta caafimaadka ama goobaha xarumaha caafimaadka ay ku yaalaan yaan la qaadanin talooyinka khuraafaadka aan waxba ka jirin oo ma garanaysaa dhahaaya ilmaha dawo lama siinaaya bi waa la bilbilaa biyaa lagu rushaynaa iyo waxyaalaha namidka ah inaysan qaadan dadka ay qaataan ay markasta ku xirnaadaan dhakhaatiirta caafimaadka iyo talooyinka ay bixinayaan iyo tacliimaadka ayaan kula talinaynaa aad baad u mahadsan tahay intaas ayaan kusoo koobaya aadaa wabilaahi towfiiq sidoo kale salaadiinta kale ah suldaan cabdulwaaxid macali xasan iyo suldaan aadan isxaaq ayaa aad u soo dhoweeyey hawsha gurmadka ay iska kaashadeen maktabka dhexe ee caafimaadka xarakada shabaab ulmujaahidiin iyo maamulka wilaayada islaamiga ee baay dhowo insha allahu bismillaahi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi wabacd marka hore gurmadka ay soo sameeyeen xarakada iyo walaayada iskula jira gurmadkii waa soo gaaray reer idaale aad baanu ugu mahad celinaynaa bacdallaahi gurmadka ay soo sameeyeen wax badan bay qabteen shalay iyo maanta inta hadda la tallaalay shalay keligeed boqoli hoebaa la tallaalay oo la siiyey maxay ahayd daawada oo la yidhaahdo kaalmaatiga ilmihii tacbaankaa meel baa la jiifiyey wax hadda ku dhintayna malaha wixii la keenay ilaahay caafimaad buu siiyey ilaahay baan ugu mahad celinaynaa bacdallaahi dhakhaatiirta way dadaaleen bulshada reer idaale aaday ugu faraxsan yihiin waana mahad celinahayaan sidii loogu soo gurmaday codsigooga loo qabtay aad bay ugu faraxsan yihiin hawshana way socotaa dhakhaatiirtu weli ma fadhiisan dhaawacyo iyo bukaano badan baa hadda meesha yaallo aad u jeedaa ilaahay baa ku mahadsan gurmadkii aad buu noo anfacay ilaahay ha nooga ha u gargaaro ee dadkaan jirana allah ha caafiyo inta dhimatayna sabar khayr qaba allah ka siiyo ehladii dadkaan ay ka saqiirana ay ilmahan ka leedeen iyaga naftirkooda waa u tacsiyeynaynaa ilaahay ha idin barakeeyo sabar iyo iman allah ha idin siiyo bedel khayr qaban allah ha idin siiyaan leenahay nimankii ilmaha ay ka dhinteen iyo hooyooyinkii teeda kale kuwa jirana allah ha caafiyaan leenahay gurmadkiina waana soo gaaray xarakada way soo gurmatay daawo fara badan baa la keenay ee, weli way socotaa shalay iyo maanta si fiican bay ku socotaa hawsha dhakhaatiirta way shaqaynahayaan alxamdulilah baan leenahay dadka aad bay ugu faraxsanaayeen wayna sugaayeen Ee, waxay ka war sugaayeen xarakada markii gurmadka loo sheegayna dadku waad ujeeda isbitaalka meel la istaago ma lah way soo way- way imaadeenoo daawooyinkii bay qaateenoo ee, ilmihii way reesteenoo waa caafimaad badan baa lagu helay daawadaas bukaan socod way soconayaan ilmihii la jiifiyey shalay jiifi hadda waa baxeen kuwo kale hadda la jiifinaya waa sii baxayaan wax hadda ku dhintayna isbitaalka ma lah bismillahi raxmaan raxiim walaal ee, ka dhowna deegaanka idaali ka sugna maxaafadada baydhabo een, ilaahay ka mahadsan cuduro iyo een, ee, bahalkan helmasale arow iyo haweerartii ummatay guud ahaan harakadana jazaakum allahu khayran codsigii waajibkii una saarnaay iyanoo dejiidii takhaatiir gurmudan inshaanti iyada aan ka faraxsanna maalintii daktarada kooyan daawadu laka bilaawan ilaa hadda wal hata dhamad ma jiraan walaha badan tarti inti sanaado sheentay oo ay taktarka ay hoojo ficil jagalina meelana jazaakum allahu khayran ilaahay sanaadeen uur unsaar bulshada soonan faraxsanna si doranka bulshada meel dhankasta iyad iyad aan faraxsanyi dhankastan do-aayaha iyo mujaahidiinta iyad iyad baan ka faraxsanna si walaalaha iyo iyo dhibaatada kadhiyadii iyo hanku gurmudeen inyo eed landanaya oo iyo hamisho iyo ahay walaalihii barnaamijkii laku sugaayey kaalintii oo qaadidana jazaakum allahu khayr dadkaas may sheegane deegaankan madii barnaamijkan nimanka takhtariitan koyna maalin kasta may lahaayahay laga dhamaday laga dhamaday maalintii oonay nimanka daawada lan bilaaway ilaa hata lan ilaahay kama hasanna way lisheenay wal caafimaad socdo ma wal hata dhamaday oo laku qaadi ma jiraan guud ahaan ilaahay kama hasan caafimaad ilaahay basheena kor laakiin in oo lila tacaalkaasay iyaha ka badbaadeen sonan kaalan ama ilaahay ba kama hasan walaalahan kama hasan takhtariintii oonay harakadahan indirtiya kama hasan jazaakum allahu khayran deegaan deegaanada may fariingan diray lan kasto barnaamijkaasay cudurkaas ka araga inuu ka caawiyo noo harunti iyo harakadan ka targale iyo gargaar degdega sheenaan iyo goobiye ugu dambeynna andalus ayaa wareystay qaar ka mid ah dadkii gurmadkaasi caafimaad loo fidiyey magacay shukreey maandhaga dheere daawo aada iyo aad nana sii yaalka nanigaala magaalada deegaanka rigna mahadsantiin lama arur yana nin daawey daawada soo dhayagna nin sii mahadsantiin cudurka caruurta hay maxay ahaayeen jadaeda intii ilaahay dogoorka intoo ilaahay siyanka do-ayana mahadsantiin haa ilaahay ninka gargaarayona ninka gargaaraya bismillahi rahmaani rahiim wuxuu leeb dis faliyare idaa liroogo maasha allah ilmoo noo jirnaayeen daawanasi walaalaya majaajina daawanasiya ilaahay barakasi caruurta maxay qabeen xanuunaa jadace jadaacada aa Haye.
jadaey gabe hadee meeqa caruuroo lagu daawey labo laba liin daawe bal sidee idinku qaabileen dhakhaatiirtii iyo dadkii oo daawada idin siinayay maasha allah ilaahay barakay daawo faylanasiya daawadaha gaadani maasha allah reekersha ilaahay baday ilmo osan oo hanuunsanaayeen halka meelo laba caruura ka xanuunsan aa lama caafimaad maasha allah ilaahay barakay daawo faylanasa ilaahay nin caafimaadsi caafimaad ilaahay likusuge
waa faadhimo aadam nuur idaale gurmadkii idiin soo gaaray iyo caafimaadka bal waxyaabaha idiin qabteen maxaa ka mid ah eedya daawafay rabaan yaalka jirliisay magaalada eeda halbasay aragtee aan ku dalaatay aan ku socod jalay deeg daawliinka bi yaalka jirinaayeen alxamdulilah durka jadaacala ilaa an halmasa lianog lix lix aha lianog halmasa oo gabi daawilinsi alxamdulilah ilaahay ka mahadsan maya ilaahay ka mahadsan walma oo ka dhaman eed eed insha allah safeelahan uun dhawaa ilaahay ka mahadsan eed iyada hanin dhawaan dadka walaalaha muslimiinta eed iyada garabnaysiya eed iyada lahanin dhawaa eed daawo faayi aanasi alxamdulilah yaalka eed iyada daawilinsi alxamdulilah roonyo ilaahay ka mahadsan insha allah ilaahay meelaan rajayan ani islaamka nasrasiyo guuladan ilaahay nasiyo ilaahan rajayan islaamka ilaahay intiisu gaar nasras nasi maya maya saad anka jarta oo kale marmahan gaaran dilmisis oo kale marmihin gaalin haddaan daran wadaanka eed iyo eed haddaa ilmisid eed yahan gaali sidoo kale hadda kohormar marka aragn deegaame kale warka sheegay laakiin hadda idaal hadda kusii daran mala idiniga makoon ilaa idaal barbaara warka sheegay laakiin eed iyo eed hadda idaalan gaali makoonna laka sheegay magacayga xasan maxamed cali maan ka sugna deegaanka idaale ka sugna marka xarunta caafimaadka deegaanka idaale yaa roogna marka alxamdulilah ilaahay ka mahadsan marka walaayada mayna heshaantay daawo oo maaragtay yaalka xanuunsan tirtirnoo jiradan jadaacada iyo maaragtay cudurrada noocaasa marka alxamdulilah walaayada safeylahninka gurmud marka iyaalkii xaruntee sheegni marka alxamdulilah wala tacaalahay xaaladiyo walijiifan waljiifi wali kale oo xaaladii hoogaha isku dhexdhexaad tahay tin aad daawilisii alxamdulilah jooga eedan fayle warneaw hadda ka hor hadatan oo kale mahna marna marka alxamdulilah ilaahay taana noo fudusahay marka udurkan wal yaro dhifdhifa wal arag jira laakiin usoo dadka dhan sida maaragtay insaamaya hadda ka hor mahna marna marka taana maylana ilaahay noo kor qaadiyaan marka ulaysadlahay marka alxamdulilah walaayadana safeylaanin gurmud marka ilaahay ka mahadsan tuma walaayada ka mahadsan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayba maydharay alishagaaw magaalada gurmudka caafimaadka safayle yahninka dhawaay maydharaays gurmud faylaninkoy alxamdulillah ilaahay ka mahadsan tuma kabacda mujaahidiinta iyaa ka mahadsan caruur miyaa kaa xanuunsaneed hay meeqa waa ad yaal badan oo xanuunsanaya haddii lama ila jiifi inta kalena hafadala ka nagim anaa daawadii la siihaa inta kale bukaan socod waay lamada hadda inta jiftaan daran bal sidee idin soo dhoweeyeen ragga oo gurmadka caafimaadka oo hawshan ku shaqaleh maasha allah so feylanin dhawaayan marka alxamdulilah ilaahay ka mahadsana daawo feylana siin haa maasha allah alxamdulilah manka do-aay lahay intii muraadka kii oo mayl araayis adduunya iyo kii aakhire ilahay intii isu seelo maya mar hore dhifdhif oo kale hada jari miil miil walaylka sheega jira laakiin sida hadda oo ummaduran usun kabsidi marmaha marna mana deegaamada baadiyada iyo maaltuulooyinka meel kasta meelba idalaha hoos kuwaas dhan islahays mana ajiiskan guud ahaana intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka faafareebka wararka oo qodobo xiisale aad ku dhegaysateen kulanti dambe ee noo balanah nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
مفجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى